إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal idilkiinba meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si buuxda ula wareegay deegaan muhiim ah oo dhaca gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay isaga baxeen ciidamada shisheeyaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda ula wareegay deegaan muhiim ah oo dhaca gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay isaga baxeen ciidamada shisheeyaha howlgal khasaaro dhaliyey ayaa mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan dhaca gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa fal dil iyo dhaawac ah ka geystay deegaanka namber konton ee gobolka shabeellaha hoose ku dhowaad konton maxaabiis itoobiyaan ah oo ku xihan sacuudiga ayaa la sheegay in la dili doono ka hor ciidul adxa xaaladda caafimaad ayaa la soo diristay taliyaha ciidamada militariga dowladda xabashida itoobiya munaasabad loo qabtay arday ka qalin bedelanaysay machadka qurduba faraciisa buulafulay ayaa ka dhacday magaaladaasi xubno ameerikaan ah oo ku xeel dheer arrimaha soomaaliya ayaa saadaaliyey in ay si fudud ku burburi doonto dowladda federaalk haddii uu maraykanku xiro safaaradda uu ku leeyahay xerada xalane
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان waa toddobada dulxija kun afar boqol afartan iyo lix kuna aadan labada bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobada kuwada ugu door karoon iminkana kusoo dhowaada iyagoo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo riday diyaarad military warkaas iyo war kale ku saabsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si buuxda ula wareegtay deegaan muhiim ah oo dhaca gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay isaga baxeen ciidamada shisheeyaha waxaa ka waramaya mahad cubayd waad mahadsan tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galabta la wareegay deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe oo ah deegaan istaraatiiji ah xawaadley waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha burundi oo halkaasi saldhig ku lahaa sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ayaa iyaguna kula sugnaa galabta ayayna isaga carareen halkaasi waxaana la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo haatan gacanta ku haya dhanka kale waxaa jira howlgal lagu soo riday diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo helikobtar ah taasoo isla galabta lagu soo riday deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe wararkan oo faahfaahsan waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayna iyo barnaamijyadeenna dambe insha allah howlgal khasaaro dhaliyey ayaa mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan dhaca gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya howlgal maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka miirqooley ee dhacda duleedka halgan ee bariga hiiraan ayaa lala eegtay ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaankaasi waxaana howlgalkaas lagu dilay laba ka mid ah askartaas oo mid ka mid ah meydkiisa ay ka carareen halka lagu soo furtay mooto ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa fal dil iyo dhaawac ah ka geystay deegaanka namber konton ee gobolka shabeellaha hoose waxaa faahfaahintaas eegaya axmed cabdulaahi maalinkii shalay waxaa deegaanka namber konton ee gobolka shabeellada hoose ka dhacay fal dil iyo dhaawac ah oo ay ku kaceen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kadib markii ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ay u sheegeen inay raashin u qeybanayaan wararka ayaa sheegaya in dadka rayidka ah loo adeegsaday mid ka mid ah qoryaha boobayaasha oo ah qoriga beeka emka islamarkaana ay dileen haweenay ka mid aheyd dadkii ku sugnaa goobta halka ay dhaawaceen qaar kale tani ma aha arrin ugub ku ah ciidamada dowladda federaalka balse maalin walba ayay sidan oo kale u dilaan dadka shacabka ah ee barimageydada ah falkan oo marar badan soo noqnoqday ayaa waxaa ugu wacan iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa dilka bareerka ah ay ku kacayaan ciidamada sida uu ku faahfaahinayo cabdulqaaliq macalin cabdiweli ku dhowaad konton maxaabiis itoobiyaan ah oo ku xihan sacuudiga ayaa la sheegay in la dili doono ka hor ciidul adxa waxaa isa soo taraya walaaca ay muujinayaan maxaabiista ku xidhan xabsiyada maamulka ala sacuud ee lagu xukumay dilka toogashada ah qoysaska afartan iyo toddoba maxbuus itoobiyaan ah ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay walaac xoogan ka qabaan masiirka dadka ugu xihan xabsiyada sacuudiga kuwaas oo la tilmaamayo in la dili doono ciida ka hor nin la dhashay mid ka mid ah maxaabiista dilsugayaasha ah ee ku xidhan xabsiyada sacuudiga oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in markii uu maqlay xukunka lagu riday walaalkiisa uu aada u naxay wuxuu dilsugay ahaa lix sano iyo shan bilood muddadaasna wuxuu la noolaa wadna kurkur waxaan gaaray in maalin weliba isbitaal tago wadna xanuunkii isoo food saaray aawiis ayuu yidhi ninka la dhashay mid ka mid ah maxaabiista dilsugayaasha ah ee ku xihan xabsiyada sacuudiga maamulka aala sacuud ayaa waxa uu dhowaan daldalay wiil soomaali ah oo lagu magacaabo maxamed nuur xuseen kaasoo ka mid ahaa afartan iyo shan dhalinyaro soomaali ah oo uu maamulka aala sacuud ku xukumay daldalaad iyadoona ay aada u soo badanayaan waalidiinta ka hadlaysa ee dhalay awlaadan maamulkan uu majaraha u hayo dhiigyacabka maxamed bin salmaan ayaa waxa uu xabsiyadiisa dulmiga badan buux dhaafiyey kumanaan muslimiin ah iyadoona weli u wado gumaadka dadka muslimiinta ah xaaladda caafimaad ayaa la soo diristay taliyaha ciidamada militariga dowladda xabashida etoobiya warar soo baxaya ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada ee dowladda xabashida etoobiya ninka lagu magacaabo birhano joola ay la soo diristay xaalado caafimaad islamarkaana uu shaqada ka maqan yahay dalka ruushka ayaa lasoo warinayaa inuu aaday taliyahan saraakiil ciidan ayaana xaqiijiyey in taliyaha ay xaalad caafimaad la soo diristay wararka ayaa intaas ku daraya in toddobaadyadii lasoo dhaafay uu ciidanka xabashida etoobiya maamulayay genaraal kataju kadhina oo ah taliyaha sirdoonka ee ciidamada etoobiya sidoo kalena ahaa gacanta midig ee birhano jula jula ayaa dabayaaqadii bishii labaad ee isla sanadkan booqasho qarsoodi ah ku tegay magaalada muqdisho waxaana kulankoodaas uu ahaa mid lagu gorfaynayay sii joogitaanka ciidamada etoobiya ee soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin howlgalka au som ee fadhiidka noqday islamarkaana maalgelintiisu ay ka deerinayaan shisheeyaha kusoo duulay dalka waxaana maalmo ka hor jula isaga oo ay weheliyaan wafdi uu hogaaminayay sidoo kale booqasho ku tegay caasimada wadanka ruushka ee magaalada moscow halkaas oo uu kula kulmay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ruushka iyagoona ka wada hadlay arrimo ku saabsan dana wadaagga xasiloonida gobolka safarkiisan birhano jula loogu qaaday ruushka ayaa ka dhigan in etoobiya iyo ruushka uu ka dhexeeyo iskaashi militari kaa oo ay ku xoojinayaan xiriirkooda difaaca labada dal munaasabad loo qabtay arday ka qalin bedelanaysay machadka qordoba faraciisa bulofulay ayaa ka dhacday magaaladaasi waxaa ka waramaya mubaarak cumar mubaarak xafladan oo si heer sara loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalin jibinayeen ku dhawaad soddon arday ayaa ka dhacday magaalada bulufula ee gobolka baay ardayda qalin bedelinaysa ayaa waxaa la guddoonsiyay abaalmarino qaali ah waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin waalidiin iyo waxgarad ardaydan ayaa ah dufcada koowaad ee ka baxda macadka qurduba tan iyo markii laga hirgeliyey magaaladaas waxaana goobta ka hadlay maamulaha macadka isagoo ka warbixiyay ujeedka xafladda loo qabtay geedka may qabadnay ama aan fadhiynay xaflad oo ah noocii aan ka horeeyey walaayada baay kudhiidu xafladdaas ooy ka galan jibiyahayaan arday dafcaddii koowaad ah maaxad qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuumi alidaariya qaybti ee magaalada fulay waana qayb xaflado horeen qobadaani ku bedelangu sababtana mayu ahaa dhammaan ardayda geeka galanjibyahaytu maxadtuku galanjibyahaytu mayu ahaa gabrowikeen oo ugu wanaagsanaayeen iyow marka maylanaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayr machadka qurduba macaahidda qurduba qayb kumadee waaye afar san oo walbarashee kadib ardaydii aanu anbilaawnay walbarashadii intii ii qalanjibiidu maaxad qurduba ardaydii afarta sana sabraayan sagood yahay geeka fa hanii'an litaalibaatina maylanaa hanii'an ugaas cali maxamed cusmaan oo ka mid waxgarta magaalada buulufulay ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadda wuxuuna soo dhoweyay dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaan soo dhowaynaynaa maktabka tarbiyada dadaalka uu ku jiro ilaahay garabkiisa hagalaan leenahay marka labaadna ardaydii qalanjibinta qurdhuba waxaan leenahay waalayaal dadaalkaad muujiseen waa ilaahay fadhigiisii ayaan idinku mahad celinaynaa khayr allah idin siiyaan leenahay marka koowaad marka kale dadaalka iyo waxbarashada waa wax bulshada u baahan waaye dadka muslimiinta u baahan waaye ugu dambeyntii waxaa abaalmarino qaali la guddoonsiyay ardayda kaalmaha hore galay waxayna ka hadleen shucuurkooda farxadeed anigoo magacaygu yahay zaynab yuusuf cumar kana tirsan ardayda maanta ka qalan jebinayso macadka qurduba lidiraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya waxaan halkan uga mahad celinayaa allihii noo suurtageliyey nimcadatan oo maanta aynu haysanno aniga maanta waxaan galay kaalinta afaraad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wuxuu allaah nasiibkayga ka dhigay laba garaan oo dahab ah macallimiintii iyo intii isoo iisoo qaban qaadisa dhammaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr aljazaa anoo maayleerew maran cabdulaahi aadam alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may kumad ah ardayaalka ku qalin jibiyey macadka qurdubo may galay kaalinta lamaad mayna liisay shahaado iyo dahab sadegaraan ah alxamdulilah ilaahay maxad isku leh intaas kabacdi may maxad eliyay waalidiintay iyo macallimiintii iyo maktaba tarbiya watacliim anoo magacay leero nasr sheekh yuusuf cali kumada ardayda dhakadaas macadka qurdubo gaar ahaan maanta geedka xanka qalin jibeen kumad aha may bantanka mahadnagaane ilaahay subxaana wa tacaala kubacdin meen mahadnagaane waalidiinta iyo macallimiinta iyo nay maamulka ninkudambeeya inuun meelin kaalin deeran maynba eedanka faraxsana kaalin saddexaad oona gali shahaadiyo may kale qaaday laabtoob eed eedanka faraxsana macadka qurdu ayaa faracyo kala duwan ku leh walaajiyaadka islaamiga ah waxaana uu hoostayaa maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab macahidka qurduba waxaa horey ugu aflaxay arday fara badan oo leh aqoonti aysan xubno amerikaan ah oo ku xeel dheer arrimaha soomaaliya ayaa saadaaliyey in ay si fudud ku burburi doonto dowladda federaalka haddii uu maraykan ku xidho safaaradda uu ku leeyahay xerada xalanee waa kan mar kale iyo cabdulqaaliq macalin cabdiweli falanqeeyayaal amerikaan ah ayaa waxa ay digniino ka bixiyeen qorshaha uu ka howlan yahay maamulka trump ee ku aadan in uu aad u dhimo joogitaankooda siyaasadeed iyo midka amni ee soomaaliya warbixin uu baahiyey wargeyska washington bosti ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa diiradda lagu saaray halista amni ee ka dhalan karta haddii uu maraykanku albaabada isugu dhufto safaaradda uu ku leeyahay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya islamarkaana uu la baxo siyaasiyiintiisa iyo basaasiinta qaybta ka ah duulaanka ay washington ka wado dalkani soomaaliya haddii ay xukuumadda washington ka dhabayso damaceeda ah in ciidankeeda iyo diblomaasiyiinteeda ay kala baxda soomaaliya ayay warbixinta oo soo xiganaysa cadeymo ay bixinayaan khubro amni iyo falanqeeyayaal ka digaysa in ay burburto dowladda federaalka oo xilligan ku jirta marxalad kala guur ah isfidintii ay samaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab afartii bilood ee lasoo dhaafay ayay tusaale u soo qaadanaysaa warbixinta uu baahiyey wargeeska washington bosti taas oo uu ku tilmaamay in ay muujisay dacfiga iyo taagdarida haysata askarta dowladda federaalka xilli ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulaalayaan magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya hakinta maaliyadeed ee maraykanka uu hadda ka sameeyey soomaaliya waxay dhalisay dulduleelyo amni oo jihaadiyiinta al-shabaab ayaa saddexdii bilood ee u dambeeyey qabsaday degmooyin iyo deegaano muhiim ah kuwaas oo kaabiga ku haya magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa lagu yidhi warbixinta uu baahiyey wargeeska washington bosti ee ka soo baxa dalka maraykanka qaybaha dambe ee warbixinta uu baahiyey wargeeska ayaa lagu sheegay in maraykanku uu muddo rubco qarni ah ku fashilmay sidii uu soomaaliya ugu hirgelin lahaa dowlad awood leh oo isaga taabacsan ayna wax ku socdaan si ka beddelan filashadiisa oo ah lidnaanta iyo hoobashada ku socota maamulka uu ka hirgeliyey dalka soomaaliya halka uu geesta kale xusay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood ahaan sii xoogaysanayso islamarkaana ay kasbatay taageerada shacabka soomaaliyeed arrinkaas oo ay marar badan walaac ka muujiyeen shisheeyaha ku soo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya dhegaystayaal warkii habeen ee aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga inta waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu